sida ka muuqatay shirkii jaraa-idda ee xalay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dube uu ku qabtay dhuusamareeb ma jirin is-afgarad ay gaareen madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ee ku kulansanaa dhuusamareeb oo kuwa oo ka wada hadlayay hanaanka doorashada loo darban yahay laba kun kow iyo labaatan shirka hogaamiyaasha oo mararka qaar laga dareemaya dabaylaxaga haddana laguma kala tegin oo waxaa jira isu soo jiijiid mas-uuliyiinta qaar ay wadeen ha yeeshee dhinacyada ayaa looga fadhiyey soo afjaridda ismaandhaafka qodobada qaar ee laysku hayay wasiir dube ayaa sheegay in madaxda dowladdu ay dabacsanaan ka muujiyeen wax kabedel lagu sameeyo guddiga doorashada heer federaal
arrinta guddiyadii doorashooyinka oo xubnaha ka mida dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo ciidan arrintaa aad baa looga dooday heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar waxaa ku xusan qofka noqonaya xubin commission inaanu ku jirin siyaasadda da-diisaa ku xusnayd iyo inaanu ku jirin siyaasadda laakiin kuma jirin shaqaale rayid madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waxa ay oggolaadeen in ciddii wax ka qabta guddiyada doorashooyinku ay u furan tahay oo ay keeni karaan oo ay odhan karaan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qaabilsan guddiyada xubintan waxaanu ku eedaynaynaa waxaay waxa ama waxaa hana lagaga bedelo ama waxaasaanu aaminsannahay taasoo laysla qaatay xafiiska ra-isul wasaaruhu arrintaa inuu maamulo soo xulista xildhibaanada labada gole ee gobollada waqooyi ayaa ahaa kuwo ay ka jirta qayladhaan kadib markii qoraallo isxigxigay uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi hase ahaatee wasiir dube ayaa sidaan yiri
waxaa soo baxday guddoomiyaha aqalka sare senatar cabdi xaashi oo ah oday muxtarima in la yidhi ha la siiyo guddiyada doorashooyinka talaha laga siiyo xubnana ha la siiyo in cabdi xaashi la siiyo afar xubnood oo guddida doorashooyinka ee ka mid ah guddiga doorashada somalilan iyadoo dowladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyey haddana wuu diiday senatar cabdi xaashi inuu qaato afar xubnood oo ah boqolkiiba afartan xubnaha guddiga doorashooyinka sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu ku taliyey in shir dambe laysugu soo maro
shirka oo qaatay maalmo ayaan jirin wax go-aano midaysan ah oo madaxdu ay soo saareen balse waxaa loo ballamay shir kale oo dhinacyadu ay isugu yimaadaan kaa oo aan la shaacin waqtiga iyo goobta uu ka dhici doono cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb